bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum safxada saddex boqol iyo toddobiyo iyo sagaal iyo labaatan baqiyatu saraaya walghazawaat fi sanati saabica sanadkii toddobaad ee hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa dhacay ee ugu weynaa wuxuu ahaa nimankii yuhuudda ahaa ee isku urursanayay ee wakriga iyo goobta laga soo maleego shirqoolada iyo dhibaatooyinka looga soo maleego ka samaystay khaybar iyo waadil qura iyo tuulooyinkii ku dhudhowaa sida wadag iyo taymaa fadak baan ujeeda iyo taymaa iyo kaalinta weynna ka ciyaaray soo abaab soo abaabuliddii huwantii iyo isbahaysigii weynaa ee lagu soo qaaday islaamka caasimadiisa magaalada madiina dhacdada ugu weyni waxay ahayd taasay ahayd sanadkaas toddobaad ee hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam haddana waxaa jiray howlgallo kale laakiin sidaan horu soo sheegnay sanadkaas sanadkaas lixaad iyo ka toddobaadba hawsha ugu badan ee la qabto waxay ahaayeen in dadka dacwada la gaadhsiiyo ghaswatu daati riqaac ghaswo la yidhaha baa jira oo si fiican bukhaari iyo ugu soo aroortay waa waxaa la yidhaahdaa duulimaadkii cagakarkarka asxaabta waxay maaragtay qaar badan oo ka mid ihi gaadiid maysan haysanin meel gergarahoo dhagax badanna waa la aaday kabihiiyo wixii baa ka go-ay way suuldhowyoodeen suuldhowya baa la yidhaahdaa qaarna way ragaadeen markaasaa waxay ku qasabtay intay maryahooda jeexjeexaan inay cagaha ku duubduubtaan daatu riqaaca waa sidaas walamaa markii faraqa uu ka soo faraxashay ama ka soo gacan bannaanaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahay waa waxaad soo dhammaysay weeye oo wax dambao loogu noqdaay uusan jirin waxaad ka faraxlatay oo kaa daatay miyaad dib u raadsanaysaa walamaa markii faraqa uu ka soo faraxashay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam min kasri janaaxayni laba garab jebintooda labadaa garab oo qawiyeyni oo xoog badan oo min ajnixati alaxsaabi athalaatha garbihii isbahaysigii ama huwantii magaalada madiine kusoo duulay markuu laba jabiyey tafaraqa wuxuu u gacan bannaanaaday tamaaman si dhammaystiran lil iltifaati in loo jeesto ila aljanaaxi athaalith garabkii saddexaad ey garabkaasina muxuu yahay ay ila al acraabi nimankii reemiiga ahaa alqusaati ee qallafsanaa ee jidna gelin jidna ka bixin ee macangaga ahaa addaaribiina ee deganaa fii fayaafi najd dhulkan sare ee ee hawdka ah najdi waa hawd uun dhulkan sare ee hawdka ah maaragtay miyigiisa deganaa waladiina kuwaasoo maa zaaluu weli aan iska bedelin oo aan ka waantoomin yaquumuuna inay sameeyaan biacmaali nahbi howlo boob ah wasalbi dhac ah bayna awniyatin waqti markii la joogo iyo wa ukhraa mid kale markii muddo la joogaba waxbay dhaceenuun in la maqlo walamaa markii kaana ay ahaayeen haa-ulaa'i kuwaas albadwi ee remiigii laa tajmacuhum ti aynan ururinayno isu geynin baldatun magaa baldatun tuulo ow madiinatun magaalo niman hadda meel degan oo loogu soo hagaagan aan ahayn walam yakuunuu aysan ahayn yaqtunuuna kuwa haddana degan alxusuuna meelo dhufaysi ahoo derbiye kusoo wareegsan yihiin iyo walqilaaca lama galaano kaanat waxay ahayd assucuubatu dhibaatada iyo adkaantu waxay ahayd fii fardi saytarati calayhim in nimankaas la xakameeyo oo gacanta lagu dhigo fardu saytara waxaa weeye in la xakameeyo oo gacanta lagu dhigo fardi saytarati calayhim in nimankaa la xakameeyo oo la hanto oo la qabto wa ikhmaadi naari sharihim iyo sharti iyo balaayada ay wadaan sharkaa dabkiisa oo la damiyo oo dib dambe uusan dadka ugu soo kacnoon loogu guban u soo kicin oon loogu gubanin waxay ahayd arrintaasi tasdaadu tii ka badan bikathiirin aad bay waxay uga badnayd camaa kaanat calayhi camaa kaanat siday ahayd binisbati ilaa ahli makata wa khaybar haddii loo eego reer maka iyo reer khaybar dhibka ay hayeen kuwana ka daran maxaa jira kuwan meel loogu soo hagaaga ma leh waad aadi way kaa carari way guuri sidaa darteed baa dadka oo reemiyiga ahee geellayda ah dadka geela raacay geeljiraha ee geela dhaqda waxa weyn waa dagaal ku nool maxaa jira dagaalku waxba ku yeeli maayo intay wax dilaan bay iska guuri guryo ay ilaashadaan male oo meesh gurigooda waxay ka samaysanaan meeshay doonaan ama wixii yaray hore haysteen awrtooda ayay ku raran geeloodana weylati geeluna meel kasta ay ugu noolaanaya baynamaa dadka magaalada degan iyo dadka beeraleyda a dagaalku uu ku adag yahay maxaa jira dee ma qixi karaan qax uma sahlana walidaalika sidaa daraaddeed baa lam takun maysan ahayn tujdii tii ay wax ka tarto tujdii ti ay wax ka tarto fiihim kuwan reer guuraaga ah ilaa xamalaatu ta'diibi ololayaal lagu soo edbinaya maahane dagaal weyn oo lagu qaado waxba ma taraya dee markay dagaalka maqlaan waa iska kala carari meel alle meel ay joogaanna cid arkaysaay ma leh haddaad aaddo way ku soo dabamari ilaan geeliisiibuu wataa walidaalika sidaa daraaddeed lam takun maysan ahayn tujdii ti ay wax ka tarto fiihim iyaga iyo la falgalkooda si shartooda laysaga celiyo dhibaatooyinkada looga badbaado sharti iyo balaayaday soo wadaanna la iska mooso ilaa xamalaatu ta'diibi ol olayaal lagu edbinayo wal irhaabi lagu cabsi gelinayo maahane wax kale oo wax ka taraya ma jirin wa qaama almuslimuuna muslimiintu waxay sameeyeen bimidli haadihi alxamalaati ol olayaashan maratan bacda ukhraa marba marka ka dambeeya ayay samayn jireen walifardi shawkati awoodda dowladda islaamka si meesha loogu baahiyo ow yacni lijtimaaci albadwi ama niman reemiya oo is urursanaya looga hortago labadaas guud ahaan in uun maaragtay awoodda islaamka la gaadhsiiyo oo budcadnimada waxayna iska daayaan ama in la maqlay iyagoo is urursanaya labadaas baa loogu bixi jiray walifardi shawkati awoodda islaamka in maaragtay lagu farad yeelo oo lagu qasbo oo ay u hoggaansamaan dowladda amarkeeda ow amase in laga hortago lijtimaaci albadwi niman reemiyoo is urursanaya alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yataxashaduuna kuwa is urursanaya lilgaarati si ay usoo weeraraan calaa atraafi almadiinati magaalada madiina daafaheeda si ay wax u dhacaan labadaas hadaf ama labadaa ujeedo in niman issoo urursanayay oo col soo abaabulayay in laga hortago iyo guud ahaanba in maaragtay awoodda islaamka la wada gaadhsiiya meel walba labadaas labadaas ujeedo si loo fuliyo qaama rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu sameeyey sala allahu caleyhi wasalam bixamlatin ol ole ta'diibiyatin oo lagu edbinayo taasoo curifad loo yaqaano biqaswati daati riqaac dagaalkii luga karkarka lugaha karinta lagu duubtay markii la ragaaday ama la suuldhowyooday kadib wa caamatu ahlulmaqaasi culimada islaamka ee ka sheekeeya ee wax ka qoray duulimaadkii nabiga yadkuruuna waxay ku sheegaan haadihi alqaswata duulimaadkan fi sanati araabica sanadka afraad ayay ku sheegaan ee hijrada laakiin arrintaas waa daciif oo waa laga xoog badan yahay sababtu maxay tahay waxaa jira waxyaabo qaraa-in oo ka markhaati ah oo inaynan ahayn sanadkii afraad ee ay tahay sanadkii toddobaad walaakin hase ahtee waxaa ka mida tan waa kan xuduura abi muusa alashcari abi muusa alcashari ka qeybgalka uu ka qeybgalay khaswadan wa abi hurayrata abi hurayrana uu ka qayb galay oo labadoodabana sanadkii toddobaad rasuulka ugu yimideen sidaan duruustii aan kaga soo hadalay ghaswatu khaybar khaybar ay ugu yimideen rasuulka fii hadi lghaswati ay ka qeybgaleen yadullu wuxuu tusinayaa calaa wuquucihaa ghaswadan oo la yidhaahdo daati riqaac inay dhacday bacda khaybar khaybar kadib waalaglabu weliba siday u badan tahay annaha iyadoo waqacdu waxay dhacday fii shahri rabiici alwal bisha rabiicil awal bay dhacday maxaa jira waxaa laga soo noqday safar ayaa laga soo noqday khaybar wa mulakhasu maa shay is-ururintiisa ama murtidiisa ama nuxurka inta nuxurka ah hadal badan oo dheer ayaa kutubaha kusoo ururiy lakiin haddii lasoo ururiyo inta nuxurka un laga sheego maa waxaasoo dakarahu ay sheegeen ahlu siyari culamada wax ka qortay taarikh nololeedkii nabiga sala allahu calayhi wasalam asiyar waa sidaas waa taarikh nololeedkii nabiga oo ku saabsan xowla haadihi alghaswa duulimaadkan muxuu yahay marka intii nuxurka ahayd waa kan ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam samica wuxuu maqlay biijtimaaci bani anmaar niman reer bani anmaar la yidhaahdo oo is urursanaya ow bani thaclaba ama kuwo kale shaki baa meesha ku jira bani thaclaba wa bani muxaarib oo kulligoodna min khadfaan ka mid a waa lafo iyo jilibyo ka mid a reer khadfaan qabiilkan dega hawdka ee weyn hawdkan oo dhul aada u ballaadhana qabiilka dega kor waxaa laga yidhaha khadfaan laakiin lafo hoose ayuu leeyahay tiro badan ay ka mid yihiin bani anmaar iyo bani thaclaba iyo bani muxaarib iyo bani aslam iyo bani asad iyo bani ashjac iyo way badan yihiin fa asraca wuxuu ku dhaqsaday rasuulku lamaba sugsugina sala allahu calayhi wasalam bilkhuruuji inuu u baxo ilayhim kuwan is urursanaya meel waa ka baryey oo quraysha yuhuud baa laga soo takhallusay iyo reemiyi baa raba inay inay kusoo duulaan magaalada madiina fii arbaca miatin afar boqol isagoo wata rasuulku waa ciidan xoog leh ow amase sabcumiatin ama toddoba boqol wato min asxaabihi wastacmal cala almadiinati magaalada madiinana wuxuu mas-uul uga dhigay intuu ka maqan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam abaa dar alkhifaari ow cuthmaan ibnu cafaan shaki baa ku jira meeshaas sala allahu calayh radia allahu tacaala canhuma wa saara wuu socday rasuulku sala allahu calayhi wasalam ciidankaas lixaad ka weyn ee ama afarta boqol ah ama toddobada boqol ah ayuu la socday fatawaqala wuxuu ku fogaaday ama ku jiitay labada waad dhihi kartaa meesha markii aada loogu fogaado aada loo dhexgalo fatawaqala wuxuu ku fogaaday ama ku jiitay fii bilaadihim nimankii reer khadfaan dhulka ay degayeen ee hawdka ahaa xataa wasala ilaa uu ka gaadho ilaa mowdicin meel oo yuqaalu lahu la yidhaahdo nakhl meel la yidhaah oo calaa bucdi yowmeyni laba maalin socod u jirta min almadiinati magaalada madiina wa laqiya halkaa wuxuu kula kulmay jamcan ciidan oo min khadfaana ka mid ah lafiha aan soo sheegnay ee kor bay reer khadfaan ka wada yihiin fa taqaarabuu way isu soo dhowaadeen ciidankii ciidankii maal islaamka aljeysh alislaami oo rasuulka hogaaminayay iyo nimankiibaa isu soo dhowaaday wa akhaafa bacduhum bacdan qolba qolada kale ayay cabsi gelisay walam yakun ma uusan ahaanin baynahum dhexdooda qitaalun dagaal ma uusan ahaanin way carareen nimankii ilaa annahu hase ahaatee waxyaabaha dhacay duulimaadka waxaa ka mid ah annahu rasuulku sallaa wuxuu tukiyey bihim asxaabta yowma-idin maalinta ayada salaata alkhowfi ayuu tukiyey si aynan uga faa-iideysanin nimankii cadowga ah wa fii riwaayati albukhaari waxaa ku sugan wa uqiimat isalaatu salaaddii ayaa la aqiimay fa sallaa rasuulku wuxuu tukiyey sala allahu calayhi wasalama bitaa'ifatin qeyb oo ka mid a ciidanka islaamka ayuu tukiyey ragcatayn iyo laba ragcadood uma ta-aharuu kuwaasi waxay aadeen waardiyihii iyo ciidankii cadowga inay ishortaagaan markaasna waa markuu cadowgu ku sugan yahay meel aan qiblada ahayn waay wasallaa wuxuu tukayey bidaa'ifati lukhraa qaybtii kale ee markii hore waardiyaha haysay oo timidna ragcatayna ayuu tukiyey kolley salaatul khawf waxa weeye iyo qaybaheeda kala duwan iyo sida inta xaaladooda imanayso waxaasoo dhan waxay waxay si fiican ugu tafsiilsan yihiin kutubta fiqiga fiqi aniga aan duubnay aan duubnayna way way ku qoran yihiin iyadoo marka ruuxii raba ay halkaa ka dhagaysto wa kaana linabiyi nabiga waxaa u sugnaaday uu tukaday arbacu rakacaatin wa lilqowmi rakcataani marka tafaasiishaas xaggaa fiqiga laga fiirinaya wa fi lbukhaari waxaa ku sugan haddana can abi muusa alashcari waxaa kaga sugan oo bukhaari uu ka wariyay abu muusa alashcari radia allahu tacaala canhu qaala inuu abuu muusa yidhi kharajnaa waanu raacnay oo waan la baxnay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay anagoo la socna ayaan baxnay wanaxnu anagoo sitatun afarin lix qof ah mar kasta wuxuu ka sheekeynayaa lixdaas iyo intaan iyo waa nimankii ashcariyiinta ahaa ee kala yimid yaman baynanaa waxaanu haysanay baciirun hal riti hal awr oo natacaqabhu kolba ay qola fuulaysa inta kalena lugeynayaan meeshuna waxay ahayd meel girgiraho dhagax badan fa nuqibat aydaan aqdaamunaa lugahayagii ayaa ragaaday ama dhagxaantiibaa jeexjeexay dhagxaanti markay jeexjeexaan sida badan waxay u badanyihiin xagga suulka ayaad ku dhufanaysaa marka hore markaad socoto dhagaxi markaad socoto markaasaa waxaa la yidhaahdaa suuldhowya ayaa la yidhaha suulkaa ku dhiigi waad aragtay reemihigu markay soconayaan lugaha kor bay u qaaqaadaan kor ayay u qaaqaaday haddaad u fiirsato ruuxa reemihi ah wuxuu iska ilaalinayaa suuldhowyadaas iska ilaalinayaa dhagax iyo kurtun iyo wax inuu ku dhufto wa nuqibat waxaa dhaawacantay qadamaaya labadayda lugood aqdaamunaa horta markii hore dheh an isagana si gaara wa saqatat adfaari ciddiyihii ayaa iga dhacay waanigii hadda sheegayay ciddiyaha u badan suuldhow yaa la yidhaha suulkaad ku dhufan fa kunnaa waxaanu ahay nalufu kuwa ku duuduuba calaa arjuninaa lugahayaga waxaan ku duuduubaynaa alkhiraqa maro aan soo jeexanay jeexe marada inta la soo jeexo jeexe jeexintaas maryahaas ayaan ku duuduubaynay fa sumiyad waxaa loo bixiyey daati riqaac baa loo bixiyey limaa wixii darteed baa loogu bixiyey kuna aanu ahayn nacsibu kuwa ku duuduuba alkhiraqa maryihii gobol maro ka mid oo laga soo geeyay baa khirqadna la yidhaah calaa arjunina lagu hayaga wa fiihi bukhaari haddana waxaa ku sugan can jaabir kunaa waxaanu ahayn jaabir ibn cabdillahi intii hore abuu muusa alashcari baa hadlayay wa fiihi waxaa ku sugan fii saxiix lbukhaari can jaabir ibni cabdillaahi waxaa ku sugan qaala inuu yihi kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi nabiga ayaan la jirnay bidaati riqaac dagaalkii daati riqaac la dhihi jiray fa idaa markii ataynaa aanu u nimaadno calaa shajaratin daliilatin geed hadhci ah hadhci baa la yidhaahdaa geedka hooska badan geed hoos badan intaadan dhihin hadhci baad dhihin kii aan hoos badan lahaynna waxaa la yidhaahdaa geed dul qorax oon hoos fiican lahayn hoos fiican male qoraxda kasoo wada dutusaysa kaas hoos fiican male dul qorax baa la yidhaha kaas ka intuu caleenta badan yahay ayna qoraxdu sooba soo kasoo dusaynina waxaa la yidhaha hadhci fa idaa ataynaa haddaan nimaadno calaa shajaratin geed haddaanu u nimaadno oo daliilatin hadhci ah taraknaha linabiyi geedka nabiga ayaan uga tegi jirnay si ugu nasto maalin maalmaha ka mid a marka fa nasala wuxuu hoos degay rasuulullaahi rasuulka ilaahay yaa meel geedaho hoos leh oo hadhci ah oonu uga tagnay ayuu ku degay halkaasuu ku nastay fa tafaraqa annaasu dadkina waxay ku kala firdheen fil cidaati kaynti yastadiluuna bishajari iyagoo geedaha hadhsanaya wa nasala rasuulullaahi rasuulka may marka hore waxaad tidhaahdaa fa nasala rasuulullaahi dadkii baa la dejiyey socodkii baa la joojiyey hadda markuu geedka keligii degay ma ah nasalada hore waxaa weeye fa nasala wuxuu dejiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama uu degay markuu waa la socday markii hore gaadiidkaa la fuushanaa waa la socday rasuulku markuu dego marka waa la wada degaya waa la nasanaya fa tafaraqa naasu dadkii ayaa kala firdhaday yaa kale dadkii ayaa kala firdhaday fi lcudaati kayntii nin walba isagoo geed raadinaya waa goor maalin hoo kulul yastadiluuna bishajar iyaga oo geedaha hadhsanaya wanasala rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuxuu degay uu ku nastay taxta shajaratin geed hoosteed fa callaqa wuxuu ka soo laalaadiyey bihaa geedii sayfahu sayftiisi qaala jaabir wuxuu yidhi fa numnaa waan seexanay nawmatan hurdo ayaan seexanay fa jaa-a waxaa yimid oo u soo dusay meeshii rajulun nin oo min almushrikiina mushrikiintii ka mid a fakhtarada wuxuu galka kala baxay weeye ikhtarada ay istalla waaye ikhtarada istalla galka ayuu wuxuu kala baxay sayfa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama seeftii intuu qaatay buu haddana galka kala baxay fa qaala wuxuu ku yidhi rasuulka atakhaafuni ma iga cabsanaysaa waa labadooda oo keliya qaala rasuulka wuxuu yihi laa ma kaa cabsanaya qaala kii reemiga ah wuxuu yidhi faman yamnacunii minka oo hadde yaa iga kaa celinaya seeftii anaa haystee qaala rasuulku wuxuu yidhi allah ilaahay baa iga kaa celinaya qaala jaabir wuxuu yidhi fa idaa markaaba rasuulullaahi rasuulkii ilaahay oo yadcuuna noo yeedhaya warkaala yaay warkaala yaale fa ji'naa waa nimid inagoo ordayna fa idaa isla kolkii cindahu rasuulka waxaa agtiisa fadhiya acraabiyun mid reemiya oo jaalisun fadhiya faqaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu nagu yidhi markuu noo markaan u nimid haadaa midkani ikhtarada sayfi sayftaydii yuu galka kala baxay wa ana naa'imun anoo hurda fastayqadtu waan soo baraarugay hurdadii ayaan ka soo toosay wa huwa isaga oo seeftaydii wey seeftaydii wa huwa seeftaydii fii yadihi ninkan reemiiga ah gacantiisa ay ku sugan tahay u haysto saltan iyada oo galkana ka dhilisan oon galkii ku jirin fa qaala wuxuu igu yidhi rasuulkaa dhahaya fa qaala wuxuu igu yidhi ninkii reemiga ahaa man waa kuma kaasoo yamnacunii iga kaa celinaya minii aniga qultu waxaan idhi allaah baan idhi faha huwa waakan daa jaalisun isagoo fadhiya seeftiina rasuulka ayaa haysta seef ma haysto seeftii rasuulkaa qaatay marka meeshana wuu fadhiyaa uma lam yucaatibhu maba canaananin iska dhaaf inuu dile inuu dilo ama u ciqaabo ama la xidho ama maahane ma xataa ma canaananin haddana waxa weeyaan kuwa madaxda ah ruuxii hadal yidhaahda waa la deliyaa hadal hadda bal iska dhaafa kan keligiibu ahaa rasuulku usoo dhuuntay inuu diluu rabay seeftiisii ilaahay baa ka badbaadiyey ma canaanin baa lagu hi ma canaananin inuu dile iska daayo haddana kuwa madaxda sheeganaya marka ishaad dhiga tahe maanta muslimiintu iyagoo saa u yar iyo dunida oo dhan ay qabsadeen maantana iyagoo dunida ugu badan yaa meesha lagu wixii la dili maanta iyo wixii meeshuu dagaal ka socdo iyo meeshuu halaag ka socdo iyo meeshuu silic ka socdo iyo meel guldara ka socotaba aa dhul muslimiinun sababta waxa weeyaan waxa weeyaan ruuxul islaam ayay ka fogaadeen dhaqankii islaamka ayay ka fogaadeen ee naxariistu ay ka mid ahayd dad badan ba waxay dhahayaan waa la cibaadaystaa waa la tukadaa dhaqanka ayaa la rabaa dhaqanka seed ula dhaqmaysaa suu dadku ula dhaqmay cibaadadu aday khaas kuu tahay soonkaaga iyo salaadaadu aday gaar kuu yihiin laakiin sideebaa naxariistii islaamka iyo risaaladii islaamka seebaad kula dhaqmaysaa muslimiinta iyo iyo kheyrilmuslimiin seed kula dhaqmaysaa taas wey ilaahay makuu hiilinaya ilaahay uma hiilinaya muslimiinta mxuu maxaa jira dee micno ay leeyihiin baan jirin waxay ka leexdeen manhajkii iyo wadadii nabiga ayay ka leexdeen bal fiiri kan rasuulka dilayay lam yucaatibhu ayaa layidhi maba canaananin in la dila iska daay lam yucaatibhu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa fii riwaayati abi cawaana waxaa ku sugan riwaayad kale waxaa ku sugan wax dheeraad ah rasuulku wuxuu yihi fasaqata sayfu ninkii wuxuu isku dayaba inuu rasuulka ku dhufto sheekada intaasaa inaga maqan markuu yidhi man yamnacunii allaah yo wuxuu isku wuxuu yidhi waakan hayga kaa celiyo markaasaa wuu kufay uun wuu kufay awoodda ilaahay buu ka hortegi karaa wuu kufay seefti baa ka dhacday halkaa seeftii marka rasuulkaa qaatay fa saqata sayfu seeftii baa waxay ka dhacday min yadihi ninkii gacantiisii fa akhadahu rasuulullaahi rasuulka ilaahay ayaa soo qaatay seeftii sala allahu calayhi wasalam fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi man yamnacunii minka anigay iga kaa celinaya hadda qaala wuxuu ninkii reemiga ahaa kun ahaw khayra aakhidin seeftan mid gacanta ku dhiga kii wanaagsan ee khayr badan noqo iga wanaagsanow anigu waan isku dayay inaan ku dilo laakiin adiga hadda maanta waa ay dili kartaa laakiin nin qaata kii khayr badan noqono qaala rasuulku wuxuu yidhi tashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah intaa maqiraysaa inaan aniguna alla maahana inaan ilaah kale jirin aniguna rasuulka ilaahay qaala alcaraabi wuxuu yidhi may taas hadda igama suurowdee laakiin ucaahiduka waxaan ballan kugula gelayaa calaa allaa uqaatilaka inaanan weligay dib damba kuula dagaalamin walaa akuuna inaanan ahaanin maca qowmin qolana aanan soo raacin oona la jirin qoladaasoo yuqaatiluunaka kula dagaalamaya qaala wuxuu yidhi marka jaabir weeye fa khallaa sabiilahu rasuulku ninkii iska sii daayey ma laga heli maanta waxaasoo kale dhaqankaasoo kale muslimiinta ma laga heli iyo wax u dhowtaana madax baan ahay ninkii wax iga sheega hala dilaalin fa jaa-a waa yimid ninkii ilaa qowmihi qoladiisa ayuu u yimid fa qaala wuxuu yidhi ji'tukum waxaan idinka imid min cindi khayri nnaasi bani aadam oo dhan ninkii ugu khayr badnaa agtiisa ayaan ka imid markaas bal fariintaa ninkaas gudbinaya dee reerkooda dhan baa wada islaami doona wa fii riwaayat lbukhaari waxaa ku sugan haddana qaala musadid ibnu musarhad wuxuu yihi can abi cawaana can abi bishr wuxuu ka wariyey isma rajuli ninkaa isagaa magaciisa waxaa la dhihi jiray gawrth ibnu alxaarith qaala ibnu xajar wuxuu yidhi wa waqa cinda alwaaqidi nin kale oo taariikhyahana oo waaqida layidhaahna waxaa agtiisa ku qoran fii sababi hadihi alqisa sababti qisadan yani iyada ah sababteeda ana isma alcaraabiyi ducuhuur in la dhihi jiray wa annahu aslama haddana inuu islaamay yaa ku sugan waaqidi laakiin waaqidi riwaayaadkiisa waa laga xoog badan yahay laakiin haasaatee daahira kalaamihi waaqidiga naftiisa kalaamkiisu sida uu u muuqdo annahumaa qisataani laba qiso inay kale yihiin middan uu ninku islaamay iyo midda kale inay laba yihiin oo laba goor rasuulka isagoo hurdaniman reemiyi ay damceen inay dilaan marka waa muxaawalo kale oo dilka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam anagii markasta isku baraarujinaynay inta goor ee la isku dayay rasuulka dilkiisa in la dilo tanna waxa weyaan waa muxaawalo kale muxaawalad ikhtiyaal marka inay mid kale ahayd bay u badan tahay bu wa fii marjicihim markii ay soo noqonayeen min haadihi alghaswati duulimaadkan isaga ah markii ay ka soo noqonayeen ay soo socdeen sabow waxay maxaabus ahaan usoo qabsadeen imra'atan naag oo minal mushrikiina mushrikiintii ah fa nadara wuxuu ku dhaartay zawjaha ninkeedii ninkeedii mushrika ah wuxuu ka dhaartay allaa yarjica inuusan dib u laabanaynin xataa yuhriiqa ilaa uu ka daadiyo daman dhiig fii asxaabi muxamedin maxamed asxaabtiisa nimankii naagta ka qaatay ilaa uu dhiig ka daadiyay inuusan noqonayn fa jaa-a leylan habeen buu yimid mucaskarkii muslimiinta iyo meeshii muslimiintu degeen buu habeen buu yimid waa iska mugdi waqad arsada rasuulkuna habeenka isaga ah sala allahu calayhi wasalam rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu u qoondeeyey oo u magacaabay rajulayni laba nin yu raabiyatan rabiicatan lilmuslimiina muslimiinta inay waardiyeeyaan waardiye inay noqdaan ay waardiyahayaan gaadh meel alla meeshii askari ay joogto ay degto ciidanka gaadh baa la bixiyaa ciidan gaadh ah ama waardiye ah ama ilaalo ah waxaa rataba dheh marka laba nin yaa habeenkaa waardiye haysay way tashadeenoo wuxuu yihi waan tukanayaa ka kalena waan seexanayaa salaatuleyl baan tukan kii kalena wuu seexday ninkii baa yimid marka fa jaa ninkii baa yimid leylan habeen buu yimid waqad arsada isagoo habeenkaas uu rasuulku u magacaabay ama u qoondeeyey rasuululahi sal rajulayni laba nin rabiicatan waardiya lilmuslimiina min alcaduwi cadowga si ay uga waardiyeeyaan wahumaa labadaa nin cabaad ibnu bishr wa camaar ibnu yaasir labadaa nin weeye cabaad ibnu bishr wa camaar ibnu yaasir fa daraba ninkii reemiyiga ahaa ee naagtiisa laga soo kaxaystay wuxuu la helay fallaadh cabaadan cabaad cabaad ibnu bishr oo tukanaya wa huwa isagoo qaa'imun taaganoo yusallii tukanaya bisahmin leeb ayuu ku dhuftay fa nasacahu wuu iska siibay walam yubtil salaatahu salaadiisiina kama bixin xataa rashaqahu ilaa uu ku dhufto uu la helo bihalaathati asubin saddex leeb falam yansarif minhaa salaadii kama bixin xataa sallama ilaa uu ka salaama noqsada uu ka dhammaysto markaa kadib fa ayqada saaxibahu saaxiibkiisii oo camaar ibnu yaasir ayuu toosiyey fa qaala camaar wuxuu yidhi subxaana allah hallaa nabahtani war maxaad ii toosin weyday fa qaala wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa fii suuratin suurad baan aqrinayay fa karihtu waxaan nacay an aqtacaha inaan gooyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam